asalaamu calaykum barkhad dulucda shirkaasi wuxuu ahaa maanta shirkii la boqol iyo labaatanaad tirsigiisii ayaa dhacay oo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu guddoominayey qaraaraha ka soo baxay qaraarka ka soo baxay waxay ahayd dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay gaadhsiinayaan laba boqol oo kun qayb ay ka mid tahay waxay ugu yeedheen maamulada soomaaliya lacagtaas anagu waxaan u aragnaa inay tahay ay somalilan ka mid tahay buu yidhaah annagu waxaanu aragnaa inaanan gobollada somalila soomaaliya ka mid ahayn ummadda jamhuuriyadda somalilan inay tahay dal madax banaan oo maxaan ku dhahday gooni u taagan adduun weynuhuna ay og yihiin gobol iyo qof reer somalilandna aan lacagta aanu qaadan karin hadday wanaag dee doonayaan sida dalalku ay mucaamilaan dal aanad xukumin ama aanad teginba muddo lix iyo labaatan sanadooda inaad sheegataan runtii waa wax waa wax khalada hore wasiir waxa u dhacday in caawimo lacaga soomaaliya ka timid oo abaaraha ay u bixiyeen lacagtan maxaa ku diiday nin kaga duwantay lacagtii hore horta lacagtaa waxaa ka horreysay ti aan anagu bixinay oo anagu u gurminay soomaaliya tii bay kasoo jawaabeen waxaa udhexeeya waxa weeye tii ay keeneen janalka somaliland bay soo mariyeen madaxweynaha qasriga madaxweynaha ay yimaadeen maanta waxa weeye dowladdan uu farmaajo madaxda ka yahay waxaad moodaa inay isku khaldayso wixii mucaanaha iyo propagandadii iyo baana kala garanayn waxa runta ee jiray ee dhabta ah ee maxaan ku dhahdaa jira ummaddoodana way maran habaabinayaan lix iyo labaatan sanadood madaxweynaha soomaaliyana wuu ogyahay xildhibaanadoodana way ogyihiin ummadda soomaaliya oo dhamina way ogyahay lix iyo labaatan sannadood inaanay somalilan shuqul ku lahayn sidaa darteed waxbaa ka bedelin wax mar hadday caynkaasu tahayna waxaanu u aragnaa inaan waxaanaan qaadan karin ay tahay waxa wax walba nooga muhiimsan lacag kasta iyo nidaam wax walba waxa ka muhiimsan madax manaanida ay dadkan u goosteen madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu wakiisheega yidhi boqol sannadood hadday qaadanayso waxaanu kan dib uga noqonaynaa ma jirto wasiir dhawan waxaa bilowdeen olole dhaqaalo uruurina waa tii oo joojiseen xuskii eighteen may oo u bedesheen in dadka la caawiyo arrintaasi halkey maraysaa meel wanaagsan bay maraysaa waxyaabaad la yaabaysa waxa weeye laba boqol oo kun ayay soomaaliya bixinaysaa iyagoo weliba nagu sheegaya maamul goboleed maxaa ku dhahda soomaaliya habeen qura ayaa saddex milyan iyo boqol kun oo dollar ummadda jamhuuriyadda somalilan ay ku ballan qaaday lagu dhawaaqayo waxa soo xorooday saddex milyan saddex milyan laba boqol koob iyo siddeetan sagaal iyo afartan dollar laakiin waxaanu filaynaa lacag fara badan oo gobollada iyo tijaar badan oo lacagtoodii soo xoroon iyo qurbihii oo dham inay harsan yihiin waxaana hubaala oo xawliga ay hawshan u socoto ay aanshirka ku jirin lacagtii la qorsheeyey ahayd in lix milyan laga waruriyo somalilan inay ka badanayso weliba ay lacag toban milyan iskeed ugu dhowaanayso sidoo kale shirka iga jiraadashay arrinta saldhigga military iyo sidoo kale berbera oo xagga soomaaliya mas-uuliyiin kamid oo ka hadlaya arrintaas shalayna madaxweyne madaxweyne ku-xigeenka puntland anagu ka hadlay isagoo yidhi soomaaliya saxeexday xildhibaano soomaaliyana waa ka hadleen iyagoo mooshinaya waxood wada waxaanu leenahay xisdaalinina ummaddana mar labaad jaraxabaanina ciddii saxeexday ummadda jamhuuriyadda somalilan d b well ciddii u saxeexday waa la ogyahay waa wasiiral khaarijiyaha jamhuuriyadda somalilan maanta wax qarsuuradiya may ahayn markuu seexayay isaga iyo d b well bayskana shuqul kuma laha saldhigaas somalilan madaxweynaheeda iyo ciddii u eegmada ayaa saxeexyadaa samaysa